salaanta bacdimaanta waxaa dhammaanteed sharaf inoo ah oo ay ku faraxsannahay inaynu ka soo qayb galno xaflada quruxda badan oo ku saabsan dhagxdigii garoonkii ismihii garoonkii caalamiga ahaa ee garowe garoonkaasoo taarikhkii laga soo sheekeeyey madaxweyne cabdiraxmaan waa ku maadsan yahay taarikhda fiicnay uu kasoo sheekeeyey intuu soo maray mudadanina maanta hawshaas ayay ahayd mashruucaana muhiimad gaara uu wuxuu leeyahay puntland iyo soomaali dhammaanteed haddaynu muhiimadka ka sheegno wax ka mid ah wuxuu muhiimad gaara u leeyahay puntland iyo soomaali oo dhan mashruucaani wuxuu haddii ay noqon lahayd ganacsiga gaarsiinta maalgashiga iyo dhinacyo badan xataa shaqa abuurka muhiimad gaaru inoo leeyahay dhammaanteen muddadeena waa sugeynay aad iyo aad baanu ugu mahadcelinaynaa intii ka qaadatay iyo intii ka soo shaqaysaba sidaad maqlayseen sidaas darteed wuxuu ka tarjumayaa hawshaan aynu wadnaa damaystirkeedu runtii siyaasadii dowladda puntland iyo barooradkii ay dejisay oo ahaa waxyaabaha ugu horreeya xoogka saaraysa inay furiso ama ka shaqaysa inay yihiin infrastructureka ama kaadayaasha dhaqaalaha sida garoomada jidadka jiraha iyo waxyaabaha lamid markaas garoonkaani waxa weeye garoonka labaad oo maanta aynu bilaabayno sanadka hor waxaynu garoonay bishaa bisheedii garoonkii boosateen dhagxigeedii haddana isla bishii laftigeedi waa ilaahay maanta inoogu beegay inaynu dhagax dhigno garoonkii labaad haddaan wax yar ka sheego mashruuca laftigiisa mashruucan sida hore laga soo shaqeeyey laga soo sheekeeyey waxaa maalgeliyey dowladda kuweyn oo dowladda kuweyn ka timi weye waxaa ilaalinaya ama kontabtan ka ah isla shirkad ka tirsan dowladda kuweyn oo la yidhaahdo naarco oo ka tirsanaa ninkii hadda ardayda tartiiban waxaa fulinteeda ama contract ama disnayeeda leh shirkad ay leedahay dowladda turkigu oo la yidhaahdo s m k attack oo uu ka hadlayay ninkii halkan taagnaa oo mr duhaan isagu halkan ka hadlayay marka mashruucu insha allahu bishaan noo bilaabi doonaa guud ahaan labaiyi toban bilood weeye mashruucu inuu socdo siduu inoo sheegayay ninkii mashruuca madaxda ka ahaa laba qaybood buu noqonaya qaybta labaad sideed bilood inay ku dhammaato qaybta labaadna inay ku dhammaato afar bilood marka muddo sanada waxaan rajeenaynaa mashruucaas inuu inuu ku dhammaado sidoodaba mashaariicdu sidii hadda laynoo sheegay waa hawlas kusoo darsaray waxay u kala qaysan tahay marka hore mashruuca fakerkiisa ama raadintiisa fankiisa ama in lacag loo helo in desaynkii iyo naqshadihii iyo balaankii la sameeyo in markaa qandaraasyadii iyo tendarkii iyo hawlahaa la sameeyo marka hawlahaasoo dhan waa hore isoo joogeen soo bilaabeen dowladda hore sida halka laynooga sheegayay dowladdanina halkii ay kasii wato qaybihii tendarka iyo intii badnayd iyo qaybta ugu dambaysa oo ah fulinta mashruuca oo nuwaanta halka u fadhino ama implementation sideedana mashruuc kasta qaybta ugu adag oo ugu hawl badan waa qaybta fulinta weeye mashruucii maanta waxaynu bilaabaynaa qaybtii ugu hawsha badnayd oo ahayd qaybtii fulinta waayo waddankeena soomaaliya markaynu eegno ama puntland gaar ahaan soomaaliya oo dhan fulinta mashaariicdu ma aha arrin sahlan caqabado badan baa jira oo aan dadka caadiga ahay dareensanayn oo ay ka mid tahay masalan lojistiada xag wax kasta oo mashruuca ku soconayo ama lagu dhisaayo dibaddaa laga keenaya marka waktigii loogu talagay mashruucu badanaa waxyaabaha ugu daran oo dibadiga waxa ka mid ah soo rarista iyo logistikada iyo maraakiibta iyo daahinta marka hadday qalab u baahan yihin hadday sibir ubaahan daamur u baahan yihin hadday isbir u baahan yihin hadday u baahan yihin dayaantir iyo iyo sbeer wax walba dibadda laga keenaya marka arrintaasi waxay caqabad ku tahay socodkii iyo waktigii uu ku dhammaystirmi lahaa waxaan rajaynaynaa inay logistiga si fiican hagaato sidoo kale waxaa ka mid a khibradaha ama iskiifka xirfadlayaasha dalkana waa ku yar yihiin fikadaha caalamiga markay inoo yimaadaan ma helaan dad badan oo xirfad leh ama warshado iyo qalab iyo workshoobyo iyo haddii wax ka xumaadaan meele ay wax ku dayactiraan iyaduna waa caqabad labaad oo wax kasta oo xumaada ama isbeer baarka dibadda laga keenaa waxyaabaha kale oo ka mid a oo aanay dadku dareensanayn wax ka mid a nidaamka iyo shuruucda seen waxaaba moodaa in la ilaaway bisha ilaata sana ah nidaamkii iyo awaaniintii iyo dadka inoo imaanayaan runtii sharci iyo nidaam bay ku soconayaan marka waxaa laynaga rabaa inaynu ilaalino nidaamka iyo la shaqayntooda iyo sida ay doonayaan la shaqayno qawaaninta ilaalino mid kale oo hadda soo furtay oo dhibaato weyna waxa weeye cid kasta oo wax raadinaysa ama mashaariicda soo dhex gashaa waxay ka horumarinaysaa danteeda gaarka ah danta guud danta guud wey haddaynu hormarino sida wax inoogu hagaagaya waxaan